halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington ee dalkan maraykanka duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin sabti ah lix iyo labaatanka bisha maarso ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii aroornimo halka aan idhaahday kowdii iyo barkii aroornimo halka washington ay tahay lixdii iyo barkii subaxnimo qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doono adeega maktabadda ay dhallinyaro magaalada gaalkacyo ka hirgeliyeen
labiyo toban dhallinyaraa annagoo ahbaa ololaha bilownay oo labiyo tobankeennaba wax ku baranay magaalada gaalkacyo ujeeddadii ugu weyneed markii ugu weyneed aan afuraynana ma ka jirin maktabad wax magaalada maktabad la yidhaahdo ololihii iyoiyo hawshii aan wadnay waxaan hirgelinay oan ku guulaysanay lix iyo labaatankii bishii sideedaad laba kun iyo labaatankii
waxaad kalood maqli doontaan ciyaarihii kaalimihii heesaha iyo qodobo kale balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii calamka ruushka ayaa sheegay in wejigii koowaad ee dagaalka uu ku qaaday ukrein uu inta badan dhammaaday hadda kadibna uu xoogga saari doono gobolka dombas ee xad kale leh ruushka halkaasoo ay gacanta ku hayaan kooxda gooni ugosadka ee ay moos ka taageerto madaxweynaha ukrein zeleniski ayaa khudbadiisii maalinlaha ahayd ku sheegay in ciidanka ukrein ay dhabarka ka jibiyeen kuwa kusoo duulay dhulkooda balse mar kale ku baaqay wadahadallo si nabad loogu dhammeeyo colaadda labada dhinac dhinaca kale saraakiisha ukrein ayaa jimcihii sheegay in duqayn ay toddobaadkii hore ciidanka ruushka u geysteen tiyaatar ay gabaad ka dhiganayeen boqolaal qof ay ku dhinteen ilaa iyo saddex boqol gudaha magaalada mariupol arrintaasi ayaa lagu tilmaamay dembi dagaal qaramada midoobe waxay sheegtay in boqolaal qof oo rayid ah lagu dilay dagaalka ukrein iyo ruushka ruushka waxa uu sheegay in dagaalka loogu dilay askari hase yeeshee sbeysiga nato ayaa sheegay in qiyaastii ilaa kun oo askari looga dilay ruushka isbahaysiga carbeed ee uu hogaamiyey sacuudiga ee dagaalka kula jira kooxda xuutiga yemen ayaa duqeymo culus sabtida maanta ah u geystay caasimada sancaa iyo magaalo kale oo istraatiiji ah oo ku taala dhinaca xeebaha baddacas ugu yaraan toddoba qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeymaha xalay saqdiga dhexe kadib loo geystay magaalooyinka sancaa iyo xudayda oo labaduba ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta duqeymaha ayaa yimid maalin kadib markii ay kooxda xuutiga ee taageerada ka helay iiraan ay gantaallo ku weerareen xarumaha shidaalka laga soo saaro ee magaalada jidda ee dalka sacuudiga jenaraal turki almaliki oo ah afhayeenka isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga ayaa sheegay in duqeymaha ay xalay fuliyeen ay ku bartilmaameedsadeen ilo khatar ku ahaa sacuudiga warkii caalamka ayaad dhegaysateen halkaad nagala socotaana waa v o a duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatana kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada gaalkacyo kusoo diyaariyey cabdiwaaxid macalim isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka gaalkacyo ayuu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa laga hirgeliyey maktabad taas oo ay hirgeliyeen dhallinyaro waxbaratay oo ku nool gobolka mudug haddaba toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah hogaanka maktabadaas hirgeliyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkana ka hirgeliyey guddoomiyaha maktabadda garaad axmed rooble guddoomiye ku-xigeenka maktabadda sharmaarke cabdisalaan maxamed iyo mid ka mida akhristayaasha ka faa'iidaystay maktabadda abshir cabdulqaadir cali dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o e-da aada mahadsantiin aan ku hormaro guddoomiyaha maktabadda garaad bal marka ugu horeysa si dadku wax badan ay kaga fahmaan maktabaddan bilowgeedii aas-aaska iyo bal eh, sida inta ay ka kooban tahay maktabadda bismi illaahi raxmaan iraxiim Eh, waan salaamayaa eh, madasha dhallinyarada ee idaacadda v o a iyo cabdiwaaxid macalin isxaaq oo waraysigan nagula yeeshay xarunta maktabadda Eh, maktabadda guud ee gaalkacyo waxaan ka hirgelinay koonfurta gaalkacyo galmudug Eh, waxaan hi- bilownay eh, ololaheeda laba kun sideed iyo toban Eh, labiyo toban dhallinyara annagoo ah baa ololaha bilownay oo labiyo tobankeennaba eh, wax ku baranay magaalada gaalkacyo ujeeddadii ugu weyneed eh, markii ugu weyneed aan afuraynana ma ka jirin maktabad wax magaalada maktabad la yidhaahdo Eh, ololihii iyo iyo iyo hawshii aan wadnay waxaan hirgelinay oon ku guulaysanay lix iyo labaatankii bishii sideedaad laba kun iyo labaatankii Eh, laba sano aan hawshaas wadnay oo aan wax u aruurinay ama buugaagtii ha ahaato ama eh, waxyaabihii kale ee maktabad u baahnaato ha ahaato Eh, xilligaas aan hirgelinay hadda laba sano ayay kusii dhowdahay maktabaddu oo akhristayaal fara badan ka faa'iidaysteen Eh, sidaas ayay maktabaddu ku timid dhowr dhallinyaro ah oo aqoon-yahana ah baa maktabadda magaalada ka hirgeliyey magaaladana dhowr goobood oo waxbarasho oo baa ku yaallo oo gaaraya konton goob waxbarasho maxaahid jaamacado iyo iskuullo marka wax maktabada oo public library magaalada kumuusan oolin sababtaas baan u hirgelinay maktabadda aada mahadsan tahay gudoomiye ku-xigeenka maktabadda ee ismarke maxaad ugu aragteen muhiimadda gaalkacyo in laga hirgeliyo maktabad oo ay ka faa'iidaystaan bulshada
Een, cabdiwaaxidow aada waa mahadsan tahay Een, waxaan u aragnaa muhiim in deegaanka laga hirgeliyo maktabad oo public ah oo free ah dadku xilligay doonaan iyo goortay doonaan oo ay wax ku akhrisan karaan Een, eh, si aan kor ugu qaadno wacyiga een, akhris qoraalka dadka deegaanka een, ardada wax baratay oo maaragtay deegaanka jooga haddii iskuul dhigtaan iyo hadday jaamacad dhigtaan intaba si aan kor ugu qaadno akhriskooda iyo qoraalkooda iyo inay bulshadu helaan meel public ah oo ay bulshadu xilligaa doonaan ay wax ku akhrisan karaan Een, buugaag kala duwan ay taallo cil- diini iyo maadi intaba marka sababtaasaa ugu weyn sababta nagu dhalisay inaan ka hirgelino gaalkacyo maktabadda Waa mahadsan.
aada mahadsan tahay Eh, abshir cabdiqaadir cali waxaad ka mid tahay akhristayaasha ee ka faa'iidaystay maktabaddan maktabadda markii la hirgeliyey maxaad ka faa'iiday
cabdiwaaxid aada baad u mahadsan tahay adiga iyo v o a waan idin mahadcelinayaa Een, su-aashaas si kooban haddaa uga jawaabo anugu waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadaha een, jaamacadaha ku yaalla magaalada gaalkacyo wax ka barta marka ardaygu markuu arday jaamacadeed yahay wuxuu u baahan yahay goob wax ku akhristo wuxuu u baahan yahay buugaag referensi ah tixraac ah oo culumtii loo soo dhigo culum ka ballaaran uu ka helayo wuxuu u bala- wuxuu u baahan yahay buugaag kobcinaysa garaadkiisa iyo maskaxdiisa iyo fikirkiisa marka anugu magaalada gaalkacyo m- maktabad een, kale oo ku taalla oo maanta wax laga akhristaa ma jirto sa- waxa weeye waxay ii suurta gelisay markaa maktabadda gaalkacyo inaynu helno goob aan wax ku baranno inaynu helno buugaag aynu wax ka akhrisanno oo maanka iyo maskaxda kordhinayna inaynu helno buugaag la xiriira daraasaadka iyo waxyaabaha aynu baranno iyo qaybaha aynu ku takhasusayno inaynu ka helno buugaag dheeriya oo naga anfacaya dhanka fahamka iyo akhriska inaynu kor u qaadno maktabaddan waxyaabaha anugu ahaan aan si gaara uga faa'iiday waxaa ka mid ah waxaan yeeshtay runtii caado wax akhris oo aan in badan ku dhibanaa oo laga yaabo inaan waayo asxaab wax wada akhrisataa iyo meel wax lagu akhristo laakiin markii maktabadda la aasaasay waxaa ii suurto gashay caado wax akhris oo joogto ah inaynu helno waxyaabaha kale suurto gelisay maktabaddan aynu ka faa'iido waxaa ka mid ah buugaagta qaar ee lasoo bandhigo ama dadka aqoon-yahanada ay qoraan qaar waa qaali qaarna lama helo maktabaddu waxay suurto gelisay ilaa yurub ilaa maraykanka waddamadaas oo dhan in laga keeno buugaag aada u qiimo badan si feliyana lagu keeno xilligaan rabana aan imaan karo oon furan karo oo aan heli karo akhrisan karo iyo buuggii dheeriya oo aan u baahdo oo maaragtay aan rabo inaan muddo isbuuc labo bil soo haysto maktabadda waxay suurto gelisay si firiya inaynu ku qaadanno xaafaddeena geysano soo akhrisanno markaynu soo dhammayno soo celino marka waa dareemi karaysaa ardayga wax barta ee gobolka mudug wax ku bartahay faa'iidada ay u leedahay maktabadda aad baynu ugu mahadcelinaynaa aas-aasayaashii maktabadda waxyaabahaas iyo waxyaabo kaloo badan ayaan ka faa'iidayay intay maktabaddu furnay
garaad maktabad markii la hirgelinayo maxaa sal u ah oo muhiim ah oo bilowga aas-aaska iyo maktabaddu jiritaankeeda eh, waarin kara Eh, cabdiwaaxid waa mahadsan tahay Eh, maktabad marka la hirgelinayo horta waxaa laga maarmaan ah haddana ay maktabaddu tahay maktabad eh, public ah oo bulshadoo dhan Eh, maktabaduhu way kala jiraan kuwana waxa waaye kuwa private ah kuwana waa kuwa public ah horta maktabad marka la hirgelinayo waxaa loogu talagalay dowlad inay hirgeliso oo dowladda markaas meesha ka jirto ama hadda dalkeenu waa maamul goboleed iyo dowlad dhexe maamul goboleedku in hirgeliyaa loogu talagalay galmudug markaan ka hadlayno horta eh, cadaado keliya bay maktabad ku taallaa iyo ballanballe eh, inta kale maktabad kuma taallo marka maktabad marka la hirgelinaya horta waxaa iskale shaqada maktabad dowlad baa iskale Eh, haddii annaga hadda markaa maktabad hirgelinaynay waa isla qorna waxaa loo baahan yahay guri baa ka mid ah horta ay maktabaddu leedahay Eh, hadda meeshaan joognaa waa guri kiraa Eh, laakiin waxaa maktabad laga marmaana in guri la helo markii guri la helo ay maktabaddu leedahay oo ay u dhammaystiran tahay dhammaan adeegyadii in la helo eh, buugaagtii in la helo marfishkii buugaagta la saari lahaa in la helo miisaskii wax lagu akhrisan lahaa adeegyadaas baa horta maktabad laga maarmaan u ah laakiin annaga hadda eh, gurigu waa kiruu yahay oo bil walba labayo tobanka qof aan kuu sheegay iyo dad muxsiniina baa la baxo dhaqaalaha uu ku kiraysan yahay Eh, waana caqabadii ugu weyneed oo naga qabsatay bay ahayd ilaa haddeertaanna wax xala umaanan helin inaan caqabadaas ka baxno marka waa eh, laakiin adeegyadii kale way dhammaystiran yihiin hadda dunidu way hormartay oo e library baa loo gudbay oo teknolojiyadda hormartay marka annaga ma hirgelin karno sababtoo ah eh, maktabadda gurigay ku jirtaa waa guri kiraa eh, adeega la heli karana waa dareemi kartaa guri kiraa ay ku jirto marka a- adeegyadaasaa ugu muhiimsan marka maktabad loo baahan yahay
aada mahadsan tahay shamarke dhalinyaro badan oo waxbarataa gobolka joogta ka adinka ahaan maxaad ugu dhiirateen inaad maktabad gaalkacyo oo aan maktabad lahayn inaad ka hirgelisaan bulshadu sidee sidee idin aragta Een, cabdiwaxid waa mahadsan tahay Een, eh, sida aan sheegtay deegaanka dad badan oo jooga wax ku bartay ama jaamacad ama iskuul labiiy tobankanas dhallinyarada hal abuurka waxaa nugu dheliyey inaan u aragna deegaanka inay ka jirto baahi maktabadeed Een, waxaan kaloo rabaa inaan me- fursaddan uga faa'iidaysto oo ka xuso Een, fikir kasta wuxuu ka bilowdaa hal qof oo marka hore uu ku dhashaa fikirka maktabadda markii ugu horreysay wuxuu ku dhashay Een, nin ka mid a labiiy tobankan qof oo la yidhaha cabdiweli shaafici hadda dalka ka maqan ninkaasaa fikirkaas keenay dhallinyaradaana usoo bandhigay labiiyo tobankeen dhallinyarada ahaydna waan isla qaadanay Een, eh, dad badan oo deegaanka ayaana garab nagu siiyey marka fikirku xaggaasu kasoo bilowday labiiyo tobankaas dhallinyaradaa wuu ku baahay dhallinyaradaasna waxay een, eh, dhexda u xirteen sidii deegaanka baahidan maktabad la-aaneed ee ka jirta een, eh, looga bixi lahaa si dadku ay helaan meelay wax ku akhristaan Een, marka waxaan isleenahay labiiyo tobankiinaas dhallinyarada ah oo idinku jira ninkaas dhallinyarada ah oo halabuurka markii ugu horreysay soo ictiraacay Een, waxaan isleenahay wax badanaa deegaanka u qabateen baahi badan oo u baahnaa deegaankuna waa ka daboosheen oo ay ugu horeyso akhriska akhrisku waa waxa iyo qoraalka waa waxa ugu muhiimsan ay bulsha ku kala hormarto maanta dunidii o dhan aqoon bay iskugu tagtay marka waxaan isleenahay reer gaalkacyo iyo reer mudug intaba Een, waa wax fiican aad u samayseen Een, marka waxaan isleeyahay labayo tobankeenaas dhallinyarada ah een, fikir ka duwan fikrada kale oo laga yaabo dhallinyarada qaar inaysan haynin ayaad eh, idinku soo duway oo aad ah, maaragtay ku dhiirateen oo iyadoo eh, dadka ay isleeyihiin suurtagal maaha in labayo toban qof oo dhallinyara ah ama dhowr qof oo dhallinyara ah ay sameeyaan maktabad dhan xarun dhan oo maktabadeed oo wax kasta ay yeelaan oo wax kasta lagu akhrisan karo Een, eh, dadka waxyaabihii aan kala kulana dadka waxaa ka mid ah dadku waa isku- nuuc kastay iskugu jiraan qofaa ku soo dhaweynaya qofaa kula yaabaya sidaan aa wax u wadid marka dadka inta ugu badan wayna soo dhaweeyeen garabna way nagu siiyeen inaan hirgelino maktabaddan maaragtay aad bayna noogu caawiyeen ha u badnaadaana dadka qurbaha jaaliyadaha reer reer mudug ee degan aa, dalka dibaddiisa kenya een, een, ingiriiska maraykanka iyo- iyo canada intaba marka dadkaas oo dhan ayaa garab nagu siiyey naguna soo dhaweeyey fikirkeena inaan hal abuurkeena ka miro dhalino marka waa mahadsan tahay aada mahadsan tahay abshir waxaad ka mid tahay ardada wax ka barta dhalinyarada magaalada gaalkacyo kana faa'iidaystay eh, maktabaddan dhalinyarada timaada ee halkan akhriska u timaada maxaa lagu qiyaasi karaa Een, waa mahadsan tahay cabdiwaaxid Een, waxaa jira een, maktabaddu waxay samaysaa tirakoob bilo ah bil kasta waxay soo saartaa tirada akhristayaal ee soo booqday maktabadda waxay samaysaa een, bil kastaahi een, ardaygii ama akhristihii ugu soo booqashada badnaana way xustaa markaas si baaxad leh ayaa waxaa u yimaada ardayda dhammaan dugsiyada sare u badan ardayda barameriyada dhigta dugsiyada hoose dhexe dhigta u yimaadaan ardada jaamacado way yimaadaan xitaa waxaa timaada macalimiinta gobolka wax ka dhigtaa way yimaadaan oo buugaag ayay waxay ka helaan referensi ah waxaa yaalla meesha buugaag aad u badan oo caafimaadka ku saabsan waxaa yaalla buugaag aad u badan oo ku saabsan waxbarashada marka macalimiinta filliga waxbarashada ku jirta ee dadka waxbartaahi waxay ka helaan runtii referensi iyo tixraac ayay wax ka helaan sida anoo kale waxaa ka mid ahay een, ah, macalimiinta gobolka wax ka dhigta waan ka mid ahay barayaasha een, ah, marka wuxuu u baahan yahay qofka baraha ahi inuu helo buugaag dheeri ah oo buugaagta wax ka dhigayo ka baxsan marka markaad aragtid buugaagta meesha yaalla waxay naga caa- waxay naga saacidayaan in aqoonteennii iyo fikradeennii iyo wixii aynu haynin inaynu sii adino marka akhristayaasha soo booqda aad bay u badan yihiin reer gaalkacyadna bilowgii way la yaabanaayeen oo may saa-id umay imaan jirin laakiin hadda waxaa moodaa maktabadda markii la furo markii dib loo furay la abeegabeeyey waxa weeye buugaagta lasoo kordhiyey in buugaag soomaali ku qoran kuwa luuqadaha carabiga ku qoran kuwa ingiriisda ku qoran intaba way yaalaan sidaa daraaddeed akhristayaashu inay soo biiraan oo ay soo bataan ayay samaysay wayna sii kordhayaan aad baan ugu mahad celinaynaa madaxda maktabadda aadaa maasanta abshir garaad maxaa caqabado kala kulanteen markii aad hirgelinayseen hawshan maktabadda Eh, cabdiwaaxid waa mahadsan tahay mar kale Eh, horta waad dareemi kartaa shaqo walba marka la bilaabayo caqabad way leedahay annaga horta caqabadihiina ugu waaweynaa waxay ahaayeen dhallinyaraan ahayn oo waxbaranaysay labiyo tobankeenu dhallinyaro ahayn waxbaranaysay Eh, sharmaanka siduu xusay eh, saaxiibkeen cabdiweli shaafici baa noo keenay fikirka Eh, cabdiweli markuu fikirka noo keenay caqabadihii ugu weynaa horta aan la kulanna waxay ahayd dadka deegaanka oo aan laga dhaadhacs ka aysan ka dhaadhacaynba dhallinyaradii annaga noogu dhaweyday saaxiibadeena ahayd inaan maktabad hirgelinno oo dadku waxay lahaayeen waxaa wadaan eh, qiyaali weeyo maktabad eh, sidaan hore u sheegay oo dowladdu ay hirgeli karto maktabadna deegaankan kama hirgelayse eh, oo caqabadii horta ugu weyneed bay ahayd laakiin waxaan uga gudbaynay inaan wax walba waa suubin kartaa inaan ku dhiiranay inaan suubin karno caqabadihii markii bahashii gudaha faraha loo galay ee, shaqada haddaan markaas aa bilaabaysid aadan aqoon oo xirfadna hore aad ugu lahayn caqabadaha kala kulmaysa xaggee wax ka bilaabaysaa wey meesha horta aan wax ka bilaabi lahayn baa caqabad noqotay oo ee, aad bay caqabad ugu noogu noqotay wax badanaa marka baarnay dhallinyarada caynkeennaayoo dalalka ee, de- de- deegaanada kale ee soomaaliya maktabada ka hirgeliyaan la xidhiirnay caqabadihii marka ugu waaweynaa waxay ahayd meeshu aan dhul lahaynba buugtu waa is- ee, soomaaliya marka la joogo buugtu caadi bay ka tahay oo qoraabaa qoro ayagoo iibaha la heli karaa laakiin caqabadii ugu weyneed waxay ahayd inaysan meeshu wax maaragtay ee, dhul eh, xaruntii laga hirgelin lahayn lahayn marka caqabadii hal guri baan ku bilownay markii ugu horreysay Ee, halkii guri maca waxaa noo kireeyey agtimiyad goboleedka afka soomaaliya ee aga baa guriga keladiisa naga bixinaysay markii halkaas aan ku bilownay marka qolkii uu yaraaday oo waa ee, wax maktabad laga hirgeli kara muuse noqon restoor camal buu u kireysnaa kadib waxaa nooga xigtay inaan halkan aan maanta joogno ay bahashi timaado hadeertaana caqabadii ugu weyneed weli waa taagan tahay oo ah in dhul la helo maktabadda caqabadahaas iyo dadkii deegaanku aan fahansaneyn soomaaliya ee, waa yaryihiin dadka wax aqriya haddii marka dadku wax aqri lahaayeen qof kastaa fahmi lahaa iyo iyo deegaanka oo markii horeba wuxuu wax ku cusub ahaayeen caqabadaha ugu waaweyn in fahan yari ay jirtay iyo meeshii iyo eh, adeegyadeedii uusan dhammaystirnayn aadaa maadsan tahay sharmaarka dhallinyaro badan oo gaalkacyo ku dhaqan oo joogta waxbaratay ayaa fursada ee, ha- waxbarashadoodii aan bulshada uga faa'iideynin Ee, ma jiraan fursado dhallinyaradaas u bannaan oo aad leedahay deegaanka ha u qabtaan iyo dadka Een, cabdiwaxid waa mahadsan tahay way badan yihiin runtii een, hal abuurka bulshada ama baa- bulsh- baahiyada bulshada haysa Een, eh, hadda laftigeedu dhallinyarada qaybo kala duwan ayay ka shaqeeyaan qaarkood waxaa suurtagalaana guddigeena inaan ku midaysannahay maktabadda qaar kaloo ka mida inay ka shaqeeyaan nabadda qaar kaloo ka mida inay ka shaqeeyaan maaragtay dhireynta iyo iyo iyo wax lamidka ah marka een, dhallinyarada waxaa u malaysaa horta dhiiranaan fara badan iyo sidii hore inuusan deegaanku ahayn oo wax badan ay isbedeleen oo qof kastaa uu diyaar u yahay inuu shaqo falanteer ah ama shaqo uusan wax gu- ka soo gelaya aysan jirin inuu deegaanka u qabto marka een, ah, baahiyadu way fara badan yihiin een, ah, waxaa ugu horeeya in ardada iyo deegaankaba sidii maktabaddan oo kale sar uqaayadeedii sidii looga shaqayn lahaa oo maktabadda guri een, ah, ay leedahay oo u qaas ah xarun gooniya sidii maaragtay ay u yeelan lahayd Een, eh, sidoo kale wacyigelinta bulshada in bulshada lagu wacyigeliyo een, akhriska iyo qoraalka oo goobaha waxbarashada goobaha bulshada iskugu timaado meelaha shaaha lagu cabo in bulshada maaragtay laga wacyigeliyo inay macno daradaas intay kasoo tagaan ay yimaadaan maaragtay meeshii akhriska iyo iyo cilmiga uu yiilay marka waxaan isleeyahay fursadaha een, dhallinyarada deegaanka ay ka qaban karaan way badan yihiin waa mahadsan tahay aad aa mahadsan tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda abshir si kooban ee, ma u baahan tahay gobolka mudug maktabad kale si bulshada waxbarataa ama bahda waxbarashada ay uga faa'iidaystaan cabdiwaaxid mar kale waa mahadsan tahay Een, goobaha akhriska in la ballaariyo oo la kobciyo oo la tayeeyo oo la ballaariyo oo la badiyo waa muhiim waddankeenna laakiin goobaha akhrisku aad iyo aad ba u yaryihiin waddamada khalaad waxaa la yidhaahdaa een, ah, halkii magaalo ayaa waxaad arkaysaa xaafad kastaahi maktabad bay leedahay maaha magaalada maktabad leh halkii xaafad halkii xarun oo gooni ah waxay leedahay maktabad gaar ah xaafaddan haddaad ka guurto oo xaafadaa kala tagta maktabad baad ku arkaysaa annagana waxaynu dabooli la'nahay magaalo dhan in maktabad loo helo ayaynu dabooli la'nahay waxay muujinaysaa nasiib darrada jirta iyo dadka tacliinta iyo maaragtay dhanka waxbarashada si ay uga liitaan marka in maktabadan la tayeeyo horta kow oo ayada bees loo helo oo ayada kirada laga saaro oo ayada korontada laga bixiyo oo la dhiso oo dhul ballaaran loo helo waa tilaabada koowaad haddii maktabadani fadhiisato oo ay ballaarato maktabado kale waynu u baahannahay magaaladu hal meel ma aha way ballaaran tahay wayna sii kordhaysaa wayna sii ballaaranaysaa populationka ama dadka ku noolna way sii kobcayaan marka mar kastoo dadku bataan in goobii waxbarashada ay bataanna waa muhiim maktabado kale in la helo oo sidaan kale bulshada ugu shaqeeya oo si volunteera oo waxa weeye um- um- dadka ku caawiya aad iyo aad baynu ugu baahannahay waxaynu dhiirigelinaynaa dhallinyarada hal abuurkan keentay ee fikirkan keentay iyadoo ahayd inay dowlad sameyso oo ay dowlad dhisto barnaamijkan ay sameyso haddana ayagu isku xilqaameen oo ay dhabarka u xayteen oo ilaa maantana ay kiradeeda iyo howlaheeda iyo furitaankeeda iyo xiritaankeeda iyo waxa weeye tayeynteeda ku howlan yihiin aad baan ugu mahadnaqaynaa qof kastoo ka qayb qaatay gaalkacayna maktabad yeelatana ama buug ha ugu deeqo ama koronto ha ka bixiye waynu u mahadcelinaynaa waynu u baahannahay goobaha waxbarashada in la tayeeyo aad baa u mahadsanta aada master grad ee, kasukow dhallinyaradiina marka laga yimaado ee ha aas-aastay ee sida ee, ee, volunteerka wax ku sh- uga shaqeynaya halkan ee, maktabaddan ma jirtaa cid kale oo idinka gacan siisa ee, haddii ay jirsa- ay jiraan dad idinka gacan siiya hawshan maxaad bulshada qaybaheeda kale ka dalban lahaydeen cabdiwaaxid ee, way jiraan dad badanoo naga gacan siiyey markaan bilaabaynana ee, waa nalaga gacan siiyey annagu dhaqaalahan ku bilaawna maanan hayn oo waxaan ahayn dhallinyaro ee, waxbarato nolosha ee, meel ka joogto ee, waa nalaga gacan siiyey qurba joogta ka soo jeeda deegaankan baa aad nooga gacan siiyey markii ugu horreysay sanadkii ugu horreysay kirada meesha waa nalaga bixinayey oo profesor cabdiqaadir maxamed shirwac baa naga bixinayey Ee, markaa oo naga saacidayey hadeertaan oo ay taana dadaana saacideeyo oo waqtiga ee, dhaqaalaha nala bixiyo bulshada inteeda kalena waxaan ka codsanaynaa inna lagala shaqeeyo oo qof walbaba naga caawiyo oo uu codkeenu soo gaarayo sidii meeshaan ku heli lahayd goob hadda ay joogto goob ka ballaaran oo aan kira ku ahayn inna lagala shaqeeyaan codsanaynaa ee, oo na lagu caawiyo ee, intaasaan ka codsanaynaa waana mahadsan yihiin dhammaan dadka ee, kala duwan ee, maqli doona codkeenna ee, adigana aad baan kuugu mahad celinaya aad baad u mahadsan tihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen guddoomiyaha maktabadda gaalkacyo garaad axmed rooble iyo sharmaarke cabdulaahi sharmaarke cabdisalaan maxamed guddoomiye ku-xigeenka maktabadda iyo abshir cabdulqaadir cali oo ka mid ah bahda waxbarashada gobolka kana faa'iidaystay maktabaddan gaalkacyo waxa ay marti igu hayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda oo toddobaadkan anigoo cabdiwaaxid aan gaalkacyo idinkaga soo jeedinayay sidaa iyo ismaqal dambe
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin masaaq oo inala socodsiiyey barnaamijka madasha dhallinyarada haatan dhegeystayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha oo aan idiin aqriyo ciyaarihii xalay dhacayna haddii aan ku bilowno waxaa ka mid ahaa ciyaaraha ka tirsanaa isreebreebka koobka adduunka ee gaar ahaan wareegiisa saddexaad ee qaaradda afrika xulka qaranka ee masar ayaa ciyaartii uu la ciyaaray senegaal waxay ku dhammaatay hal iyo eber waxaana daqiiqadii afraad goolka kooxda qaranka ee masar ay keentay uu ahaa gool uu iska dhaliyey ciyaaryahan salio sisi oo u ciyaara kooxda qaranka ee senegal talaadada ayay labadan xul mar kale isku laaban doonaan kooxdii badisa ayaana u gudbi doonta ciyaaraha koobka adduunka ee ka dhici doona dalka qatar masar ayaa hadda hal iyo eber ku hogaaminaysa waxaanay u baahan tahay masar barbardhac ama in ay mar kale badiso halka senegal rajadeedu ay tahay inay ku badiso wax ka badan laba gool xulka qaranka ee ghana nigeria ayuu la ciyaaray ciyaartoodiina waxay ku dhammaatay barbaro goola la-aan ah maali waxaa hal iyo ibar kaga badisay tunisia sidoo kale ciyaar xiise lahayd ayaa dhex martay algeria iyo cameroon oo ka mid ah xulalka ugu culus qaaradda africa algeria ciyaartani waxay marti ugu noqotay cameroon xalay waxaana ay hal iyo ibar kaga badisay xulka cameroon goolkaasi waxaa daqiiqadii afartanaad u dhaliyey ciyaaryahan islaam salimani labadana xul ayaa sidoo kale talaadada isku laaban doona waxaana cameroon rajadooda ay tahay in ay ka badiso kooxda algeria oo ay uga badiso laba gool iyo eber morocco iyo xulka qaranka congo ciyaartii dhex martayna waxay ku dhammaatay barbardhac hal iyo hal ah dhammaan ciyaarahaasi ayaa xulalku ay isku laaban doonaan talaadada soo socota la arki doona natiijada kasoo baxda xubinta ciyaaraha intaa ha inoo joogto haatanna aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta afarta xaggiinna intaan hawada dib dambe ugu kulmi doonno waa v o a oo idin leh sidaa iyo duhur wanaagsan